بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أي روى الاستنثار استنثارك وحا وريي عثمان يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انت وحي وريين الاستنثار في الوضوء الاستنثار waxay culimmadu ku fasireen طarxu اlmaaءi اladii yastanshiquhu اlmutawadi طarxu اlmaaءi aladii yastanshiquhu اlmutawadi in lasoo tuuro lasoo firdhiyo biyaha biyahaasoo ku sandaarsaday qofkii weysaysanayay biyaha qofka weysaysanayo uu ku sandaarsado in lasoo firdhiyo ayaa waxaa la yidhahdaa alstinhaar الاsتinثاar culimmadu waa isku khilaafeen mawaajiba mase waa sunة fi اlwuضوء laakiin axaadiidta sida ay tusinayaan waa in la is-amray اlاstinثاar واlأmru yadul calى اlwujuب amarkuna waajibnimo u tusinaya haddii اlاstinثاar uu waajib yahay اlاstinshاaqna waa waajib maxaa yeeley اlاstinثاar wuxuu imaanayaa bacda اlاstinshاaq markii la sandaarsado kadib lidaalika culimmada qaar ka mida labada way waajibiyeen in la sandaarsado iyo in lasoo firdhiyo biyaha lagu sandaarsada labadaba waxay yidhahdeen waa waajib qaala raximah اllahu xadaanaa cabdaan cabdaan waa laqab magaciisa hay cabdixaliim warsame cabdullaahi bni cuhmaan ibni jabala kunyadiisa abu cabdiraxmaan laqabkiisuna waa cabdaan cabdaan waa laqab magac maaha cabdaan waa naynaas waay qaala akhbaranaa cabdullah cabdullaahi ibn lmubaarak almarwasi shaykhu lislaam kunyadiisa cabdullaahi ibn mubaarak ibraahim abu cabdiraxmaan qaala akhbaranaa yunus ibn yaziid alayli can zuhri haya zuhri caan waayo zuhri waa mashhuur a maxamed ibn muslim ibn cubayd illaah kunyadiisa wiilkii arkaatiirkan ku aadan abu bakrin qaala akhbaranii abu idriis alkhawlaani cabdicasiis cabdicasiis axmed abu idriis magacii haa allahu aclam ma taqaanid dulyadayn cabdiraxmaan abu idriis alkhawlaani caaidullah magaciisa waxaa caaidullah waa soo marnay annahu samica abaa hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi salى allahu alayhi wasalam annahu qaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man tawada'a qofkii weysaysta falyastanfir ha iska soo firdhiya biyaha biyaha sanka uu geliya ha soo firdhiya ha soo celiyo waman istajmara qofkii dhagax ku istanjoodo oo najaasada iskaga dahirana falyuutir ha witreysto tirada witriga ha ka dhigo witriga istijmaarka maxaa ugu yar saddexaa ugu yar saddexaa ugu yar mid ma jirto maxaa yeeley hal dhagax wax ma dahirinayo hal dhagax wax kuma nadiifin karo waxaa ugu yar waa saddex haddii saddexda uu ku ahiri ku dahiri waayo ama najaasadii wax ka mida ay harsan tahay muxuu ka dhigayaa shan uu ka dhigayaa maxaa yeele witriga waa shan haddii ay duruuf duruuftu keentay inuu ka badiyo shan maxaa ku xiga xagga witriga toddobo sidaas waay waman istajmara falyuutir yacni yuusan shafci ka dhigin tirada waxaa ka dhiga mid isdhaafa laakiin saddexaa u yar saddex wax ka yar nebigu waa reebay sala allahu alay slam in lagu istanjoodo الاstijmaarna waa isticmaal اljimaar aljimaar waa alxijaaraة الصiغaar waa dhagaxda yaryarka ah waxaa la ihahda aljimaar marka istajmara macnaheedu waxa waaye istacmala اljimaar wuxuu isticmaalay dhagaxa yaryar ayuu isticmaalay lتadhiir الnajaasa si najaasada uu tahiriyo baabu اlاstijmaari witran wuxuu baabu yahay in la istijmaaro witran tiro isdhaafa in dhagax yar yar la isticmaalo oo witriya istijmaarku inuu noqdo witran witriga waa tirada isdhaafka ah xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala ahbaranaa malik can abi zinaad can ilacraj abu zinaad magacii abu zinaad cabdiwali cali cabdullaahi bnu dakwaan can ilacraj acraja wuxuu yahay cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa tawada'a axadukum axadkiin hadduu weysaysto falyajcal fii anfihi sankiisa ha yeelo biyo macnaa biyo ha geliya waay uma liyanhur kadibna ha soo firdhiya biyaha waman istajmara qofkii dhagax isticmaalana falyuutir tiro isdhaafa ha ka dhigo oo ha witriyo waida stayqada axadukum axadkiin hadduu ka kaco uu ka istaago min nowmihi hurdadiisa hadduu ka kaco falyaqsil yadahu gacantiisa ha dhaqo qabla an yudkhilahaa intuusan gelinin gacanta fii waduu'ihi biyaha uu ku tahaaro qaadanayo fa ina axadakum maxaa yeele axadkiin laa yadri ma garanayo ayna baatat yaduhu gacantiisa halkii ay ku hoyatay axadkiin ma garanayo oo ma yaqaano xadiidkan ma xasuusataan waxay shaaficiyadu u daliishadeen hadda ka horna abu shujaaca waa ku soo marnay khaasatan fii mas'alati اlmiyaah markaan marayna masaa-isha biyaha ku tacalluqa faina axadakum laa yadri ayna baatat yaduh ama nahyiga ku saabsan in gacanta la geliyo biyaha intuusan dhaqin saddex jeer ka hor ayadaay axsanta biyaha hadday yar yihiin nijaaso ay ku dhacdo ay qulateenka yar yihiin bimujarad ay ku dhacdo waxay qabaan in nijaas taha soo maana soo marin ayib waxay u daliishadeen ama adiladay u daliishadeen xadiidkaana ka mid ah nebigu wuxuu u diiday yidhahdeen in gacanta la geliyo biyaha biyaha nijaasoobaya hadduu gacanta geliyo saas darteeda nebigu wuxuu reebay in gacanta la geliyo ilaa uu qofka saddex jeer dhaqo falyaqsil yadahu qabla an yudkhilaha fii waduu'ihi gacantiisa ha dhaqo intuusan weelka gelin ama biyaha weysaqaadka uusan gelin ka hor cilatu nahyi ayaga waxay ka dhigeen in biyuhu nijaasoobayaan laakiin sawaab maaha horena waa usoo marnay inuusan sawaab ahayn maxaa yeelay xadiidkan wuxuu nabiga u diiday calayh isalaatu wasalaam in biyaha gacanta la geliyo ma ahan inay biyaha nijaasoobayaan keliya biyuhu inay nijaasoobaanna waa la arkaa waa suuragal inaysan nijaasoobinna waa suuragal aysan isbedelin maxaa yeele biyuhu markay nijaaso noqonayaan waa in saddexdii sifo mid ka mid ah lagu arko laakiin ayaga waxay qabaan in xadiidkan uu tusinayo sababta loo diiday inay tahay bimujarad uu qofka biyaha gacanta geliyo inay nijaas noqonayaan ama ha isbedelaan ama yaysan isbedelin fa ina axadakum laa yadri axadkiina ma garanayo ayna baatat yaduhu xaggee gacantiisa ku hoyatay waxay culimmadu isku khilaafeen nahyigani ma wuxuu gaar ku yahay fii nowmi leyl mase waa caam fii nowmi alleyli wannahaar labadaba ma soo gelaya oo qofka hadduu hurdo ka tooso maalinkii biyaha gacanta geli maayo miya ilaa uu saddex jeer dhaqo mase waxaa la leeyahay nahyigani wuxuu khaas ku yahay hurdadii habeenka oo maalinka waa u bannaan tahay inuu gacanta geliyo waa masale culimmadu isku khilaafeen bacdu alculamaa waxay leeyihin waa caam oo matalan haddaad qayluulada ka toosto fi nahaar ee aad damacdo inaad weysaysato weelka biyaha ku jiraan gacanta gelin maysid ilaa saddex jeer gacmahada aada bannaanka ku dhaqdo sida xadiidkan uu tusiyey culamada qaarna waxay leeyihin arrintaasi saas maaha waa habeenkay gaar ku tahay qolada dhahaysa arrintaasi habeenkii bay khaas ku tahay xadiidka u daliila qowlkooda maxaa yeele fii aakhir اlxadiid nebigu wuxuu yidhi faina axadakum laa yadri ayna baatat albaytuuta waxaa loo isticmaalaa lom- nowmu lleyl nowmu nahaar looma isticmaalo ayna baatat yaduhu xaggay gacantiisa ku hoyatay hoyaadkuma maalin amase waa habeen waa habeen idan waxay yidhahdeen ayna baatat waxay daliil u tahay inay habeen tahay ousan soo gelayn nowmu nahaar hordada maalinkiiya qofkuna waqtiga hurdada ay aadka ula tagto usan iska warqabin meel gacantiisa ay gelayso waxay u badan tahay fii nowmi lleyl fii nowmi nahaar hurdadu waa ka khafiifsanta waa ka fududahay baabu qasli rijlayni wuxuu baabu yahay labada luqood in la dhaqo walaa yamsaxu cala alqadamayni labada cagoodna ma masaxayo waa dhaqayaahe ma masaxayo xadaanaa muusa ibn ismaaciil التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري عن أبي بشر بيان بن بشر أصمر النكان عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال وحوي تخلف النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وأن قدب دعي عنا أنا في سفر سفر سافرناها آن نبي لس آن سفرني أي نبي أنا قهري macnaa waa naga dib dhacay fa adrakanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa na soo haleelay waqad arhaqna alcasra xaal casirkii aan haleelnay oo salaadii casir aan gaarnay waxaa kaloo riwaayadaha qaar ku yimid waqad arhaqana alcasru oo alcasru lagu rafcinayo cala alfaaciliya casriga faacil noqonaya waqad arhaqanaa waxaa na soo haleelay alcasru salaadii casraana soo haleesha riwaayadaasna soo aroortay labada riwaayadoodba min xayu lmacnaa waa saxiix waqad arhaqna alcasra markaa waxa waye annaga casriga haleelnay salaadii casira gaarnay waqad arhaqana alcasru casrkii ayaa na soo haleelo na soo gaaray fajacalnaa waxaan gudagalnay natawada'u inaan weysaysanayno wanamsaxu calaa arjulinaa lugaheennana aan masaxayno wanamsaxu wuxuu ka wadaa ay waa naqsilu ulama jeedo in lugaha la masaxayo ayadoonan qofayn la wadan waa la dhaqayaa fanaadaa nebigu waa uu qayliyey biaclaa sawtihi codkiisa kii ugu dheera ayuu nebigu ku dhawaaqay calayh isalaatu wasalaam cod dheeruu ku dhawaaqay oo wuxuu yidhi weylun lilacqaabi min annaar maratayni aw alaaan weylun hoog lilacqaabi cirba ayuu u sugnaaday min annaari xagga naarta uga sugnaaday maratayni laba jeer ayuu sidaa yidhi ow alaaan ama saddex waa ku celceliyay calayh isalaatu wasalaam asagoo kor u qaylinayo weylun lilacqaabi min annaar wanamsaxu calaa arjulinaa inuu ula jeedo dhaqid waxaa tusinaya lugaha markii haddii la yahaa waa la masaxayaa masxi ma lagu koobaa masxi wax laguma koobo meelo badan oo bannaanaa soo haraya laakiin meeshii yar ee bannaanayd ay saxaabada qaar hilmaameen markuu nebiga arkay wuxuu yidhi weylun lilacqaabi min annaar taa waxay daliilu tahay masxiga inay qasli ka wadaan lugaha waa la dhaqaahe lama masaxo khilaafan lishiica shiicadu waxay qabaan in lugaha la masaxayo oon la dhaqaynin laakiin ictibaar male ictiqaadkooda iyo waxay aaminsan yihiinba sida saxiixa ah oo culummada muctabariinta ah ay qabaan nusuustuna ay tusiday waxaa waye in labada lugood la dhaqaayo la masixi maayo waa la dhaqaya goormaa la masaxayaa markii qufayn la wato ayaa qofka la masaxaya laakiin lagohoon qufayn ku xirnayn ama aan gashnayn in la masaxa mashruuc maaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu yidhahdo weylun lilacqaabi min annaar waxaa sabab u ah in saxaabada qaar cirbihii ay ka tageen meelaha qaar cirbihii bay hilmaameen saxaabada qaar ayaa waxay hilmaameen ama ka boodeen wax yaroo ka mida cirbihii inay dhaqaan oo biyaha ay gaarsiiyaan markaasuu nebigu arkay sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu yidhi weylun lilacqaabi min annaar xadiidkaana waxay yidhahdeen ahlulcilmigu waa caam khaas kuma ahan cirbaha keliya waxaa soo gelaya xibnaha weysada xibin walboo ka mid ah wax ka mid a haddaad ka tagtoodan biyaha gaarsiin weylun lilacqaabi min annaar nasiibaad ku leedahay wejiga markii la dhaqayo waa musama alwajhi wixii lagu magacaabo o dhan waa inaad biyaha wada gaarsiiso wejigii wax ka mid a haddaad biyaha gaarsiin weyso oo u qallalan yahay oo aad dhaqi weyso weylun lilacqaabi min annaar waa soo gelaysaa gacmaha waa sidoo kale lugaha waa la mid xibnaha weysadoo dhan xadiidkani waa caam laakiin lafdiga uu kusoo munaasabadda uu ku soo arooray ayaa cirbo ahayd saa darteeda nebigu yidhi weynu licqaabi min annaar sababta waxay ahayd arrin cirbaha ku saabsan wa ilaa xadiidku waa caam oo wuxuu nebigu ka hadlaya uu ka digaya calayhi salaatu wasalaam xibnaha ay waajib tahay in la dhaqo wax ka mida in laga tago qaala raximah llah baabu lmadmadati fi lwuduu wuxuu baabu yahay luqluqashada fi lwuduu'i weysada dhexdeeda qaala lahu ibnu cabaas wa cabdullaahi ibnu zayd can اnabiyi sala اllahu calayhi wasalam cabdullahi ibnu cabaas iyo cabdullahi ibnu zayd ayaa yidhi buu yidhi nabigeena ka wariyeen calayhi salaatu wasalaam macnaa ayagaa soo wariyey axaadiidta ku timid fi lmadmada cabdullahi ibnu zayd iyo ibnu cabaas labadaba way wariyeen almadmada waa luqluqashada xadaana abulyamaan alxakm bnu naafic qaala ahbarana shucayb can الzuhri qaala ahbaranii caطa bni yaziid can xumraan mowla cuثmaan bni cafaan annahu ra'aa cuثmaan bni cafaan wuxuu arkay cuثmaan bni cafaan oo dacaa u yeedhay biwaduu'in biyo uu ku weysaysto faafraqa calaa yadayhi biyihii wuxuu ku soo foorariyey gacmihiisa min inaa'ihi weylkii ayuu ka soo foorariyey faqasalahumaa waa uu dhaqay alaaa maraatin saddex jeer uma adhala yamiinahu kadibna midigtiisa wuxuu geliyey fi lwaduu'i biyihi uma tamadmada shaahidku waxa waaye uma tamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wastanhara waana soo firdhiyey biyuhu ku sandaarsaday uma qasala wajhahu kadibna wejigiisa ayuu dhaqay alaaan saddex wa yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqay ila lmirfiqayni ilaa xusullada alaaan uma masaxa bira'sihi kadibna madaxiisa ayuu masaxay uma qasala kula rijlin kadibna lug walba ayuu dhaqay alaaan saddex jeer uma qaala kadib wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam yatawada'u naxwa wuduu'i haada waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo weysaysanaya weysadeydoo kale wa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam man tawada'a qofkii weysaysta naxwa wuduu'i haada weysadeedanoo kale uma sallaa ragcatayni kadibna tukada laba ragco laa yuxaditu fiihimaa nafsah naftiisa uusan ugu sheekaynayn labada ragca dhexdooda oo macnaha waa laba ragco bikhushuucin waطuma'niina ku tukado gafara allaahu lahu alla wuxuu u dhaafayaa qofkaasi maa taqadama wixii hormaray min dembihi oo dembigiisa waa min asaqaa'ir laa min alkabaa'ir dunuub waaweyn loo dhaafi maayo toobay u baahan tahay uma tamadmada alaslu fi lmadmada waxaa la yidhaahdaa altaxriig waa dhaqdhaqaajin waayo qofkuna markuu luqluqanayo biyaha wuxuu ku dhaqdhaqaajinayaa afkiisa soo maa afka markuu biyaha geliyo waa dhaqdhaqaajinaya saasaa waxaa loo yidhi madmada almadmada maweys mawaajiba mase waa sunna waa la isku khilaafay culimmadu waa isku khilaafsan yihiin waxaana jira xadiid nabiga calayhi isalaatu wasalaam loo nisbeeyey inuu yidhi idaa tawada'ta famadmid haddii aada weysaysato famadmid luqluqo amarka ah famadmid bacd lculamaa waxay yidhahdeen waa shaad ma sugna axaadiidta marka madmadada ku soo aroortay waxaa saxiixa ayadoon amar lahayn oo laga sheekaynayo oo nebiga inuu alai salatu salaam luqluqday laakiin amarka ah famadmid saxiix maaha haddaanan amar lahayn asalka ficilka maxaa laga qaadanaya istixbaabaa laga qaadanaya madmadada sida raajixa waa sunna ma aha waajib madmadada waa sunna waajib maaha xadiidkan cumaana radi allahu canhu wuxuu tusiyey inay madmadada sunno tahay uma tamadmada kadibna nebiga alay slatu slam waa luqluqday waa ficilkii rasuulka calayh salaatu wasalaam xadiidkan khaalid hay hadda ka hor waa soo marnay muxuu u deliishaday imaam albukhaari maraan dheereynaan soo marnay xadiidkan muxuu daliil u ahaa baabu lwuduui alaaan weysaqaadka saddex jeer xibnaha weysada la dhaqayo xadiidkan uu keenay hadda laakiin min jihatin ukhraa buu xadiid ka deliishanaya waa maxay jihadu hadda ka deliishanayo waa almadmada saas waaye bukhaari soo celcelintiisa axaadiidta marba meeluu ka qaadanaya xadiidka taas waxay keenaysaa hal xadiid inuu kusoo celiyo labaatan baab iyo wax ka badan waxaad arkaysaa soo hal xadiid kusoo celcelinaya marba meeluu ka deliishanaya sida hadda xadiidkan uu marba meel uga qaadanayo baabu qasli lacqaabi wuxuu baabu yahay in cirbaha la dhaqo wa kaana ibnu siriin ibnu siriinna wuxuu ahaa yaqsilu mid dhaqa mowdica alkhaatami mowdica faraantiga idaa tawada'a hadduu weysaysanayo ibnu siriin wuxuu dhaqi jiray mowdica faraantiga markuu weysaysanayo arrintani waa muhiim in la isku baraarujiyo faraantiyada la gashanaya faraha faruhu gacantay ka mid yihiin faraantigu markuu gacanta ku dhagan yahay ee aada gacanta dhaqayso mowdica faraantigu ku jira haddaadan dhaqin waylun lilacqaabi min annaar ayaa meel kuu taalla waa soo gelaysaa waylun lilacqaabi min annaar maxaa yeele meeshaan faraantiga uu ku aadan yahay waxay ka mid tahay meelihii waajibka ahayd in la dhaqo saa darteed waa inaad dhaqdhaqaajiso faraantiga oo horaya gadaal aad u riixdo si mowdica si aa u dhaqdo waxaa la mida saacadaha gacmaha lagu xirto ee laga yaaba in meeshii saacadda ku aadaneed aan biyaha la gaarsiin ayadana waa la mid qofkii mowdicaasi ka taga muxuu soo gelayaa waylun lilacqaabi min annaar waciidkaasu ku hoos jiraa waxaa la mid ah waxyaabaha dumarka qaar ay cidiyaha marsadaan oo xajmiga leh oo ay waajib tahay inay fiiqaan markay weysaysanayaan haddii aysan yeelin ma ahan cillaanka ma ahan cillaanku asiga xajmi ma laha waa un midab laakiin bahal magaca kalu leeyahay ma garanayo magaciisa waa hilmaamay calaa kulli xaal farahay marsadaan oo sida cillaankii bay u marsadaan laakiin xajmigu le waa la fiiqaa koolla camal waay taasoo kale waxaa waajiba in meesha laga fiiqa markii la weysaysanayo haddaysan samaynin waylun lilacqaabi min annaar nasiibbay ku leeyihiin calaa kulli xaal xibnaha weysada wuxuu ku aadan waa la iska ilaaliyo hadday faraanti tahay hadday saacad tahay hadday wax kala tahaba waa in la dhaqo oo biyaha la wada gaarsiiyo xibnaha weysadaay waajibka tahay in la dhaqo lidaalika ibnu siriin wuxuu dhaqi jiray buu yidhi mowdica alkhaatam mowdica faraantiga idaa tawada'a markuu weysaysanayo xadaثna آdم بن أbي إyاas qال xadaثna شhuعبة qال xadaثna محamed بن زiyaad الjumaحي waxaa jira مxamed بن زiyaad alalhani laba mxamed بن زiyaad waay ninkan laakiin waa mxamed بن زiyaad aljumaحي qaala samictu abaa hurayraةa wakaana ymuru bina abu hurayra ayaan maqla buu yihi wakaana abu hurayra wuxuu ahaa ymuru bina midna soo mara wالnaasu yatawada'uuna xaal dadku ay weysaysanayaan min almihara almidhara waxay culimmadu ku fasireen alinaau lmucad litatahuri minhu waa weel loo diyaariyey in laga weysaysto waa weel loo diyaariyey in dadku ay ku weysaystaan annagoo weelkaa ka weysaysanayna oo biyaha ka isticmaalayna wayse qaadanayna na soo mari jiray buui qaala wuxuu yidhi abu hurayra asbiqu lwuduu'a weysada dhammaystira faina abalqaasimi sala allahu calayhi wasalama qaala maxaa yeeley abulqaasim calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waylun lilacqaabi min annaar waxay hoog u sugnaaday lilacqaabi cirbo min annaari xagga naarta uga sugnaaday xadiidkan abu hurayra muxuu u deliishaday si caamuu u deliishaday cirbo keliya uma deliishada lidaalika wuxuu ka hormariyey asbiqu lwuduu'a weysada dhammaystira macnaha waxa waye xibnada weysada ee waajibka tahay in la dhaqo ha la dhaqo hana la gaarsiiyo biyaha weyse taamahoo dhammaystiran ha la weysaysto maxaa yeele nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi waylun lilacqaabi min annaar waciidkaasna wuxuu ku wajahan yahay qof walba oo weysadii nuqsaamiya oo meelihii in la dhaqaahi waajibka ahayd qeybo ka mida ka taga wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin